dhinaca kale dowladda australia ayaa ku dhawaaqday in ay xuduudaheeda u furi doonto adduunka bisha soo socota australia ayaa caalamka ka xiratay xuduudaheedii bishii maarj sanadkii labadii kun iyo labaatankii warbixintan waxaa magaalada melbourne ee dalka australia nooga soo diray wariyaha v o eda ee dalkaasi australia ibraahim cumar xasan baafo
ra-iisul wasaare scott marrison ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu dibadaha u firi doono bisha soo aadan iyadoo ku dhowaad laba sano dalkan austraaliya aanay soo caga dhigan dad aan u dhalan dalka sababo la xidhiiray cudurka covid haddaba bisha diseembar ee sideed tobankeedii ee soo aadan ayay ballantu ahayd in dalka duulimaadyada dibadaha loo fasaxo laakiin sababta loo soo horumarsiiyey ayaan weydiiyey siciid cabdiraxmaan shiinle oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida austraaliya baafe arrintaasi awal december ba qiyaastu ahayd laakiin hadda dad badan baa aada isku talaalay meelaha qaarkood targetku waxay ahayd in la furo boqolkiiba sideetan dadka haday talaalan yihiin in la furo safaradii dibadda la aadayey iyo soo noqoshadii iyo iyo howlahaas dhan marka hadda waxa weeye maadaama ay muddo dheer oo waddanku xirnaa targetkii waa lagu dhow yahay marka go-aanka uu soo dejiyo waxaa weeye in waddanka xanaaadan culeyska badan ee saarneyd inuu ka qaado shirkadaha diyaaradaha iyo weliba shaqaalaha dhanka dalxiiska ayaa shaqola-aan weyn ku dhacday tan iyo intii la fadhiisiiyey diyuuradahaasi taasina waxaa sababtay hoosudhac dhaqaale oo ku yimaado dalka balse hadda in dib loo furo faa'iidooyinka ku jirta ayuu mar kale siciid sharxayaa haddii la furo socdaalka adduunka iyo safarada caalamka la aadayo waxaa furmaya ganacsigii dhadhaqaaqii wadanka wadankaa isku furmaya arrimo badan baa soconaysa marka wadanka muddo badan baa ganacsigii iyo dadkii safarada aadi lahaa iyo dhaqaalihii wadanka ayaa ku xiran diyaaradihii contos virgin iyo diyaaradaha caalamka imaanayay dhaqaalay dalka soo gelinayeen shaqaalay hayeen wixii oo dhan baa dib usoo noqonaya marka waxaa la filayaa haddii la furo in ganacsiga wadankan uu marlabaad sidii hore uga soo noqonaya boomin noqon doono bulshooyinka halkan ku nool oo soomaaliduna ay ka mid tahay ku dhowaad laba sano caruurahooda iyo dadka waaweynba lama safrinin oo guryaha ayaa la fadhiyey waxaa intaa u dheera in caruuruhu iskuullada intoodii badan ay xirnaayeen daruustuna ay guryaha ku qaadan jireen haddaba fursadani ma tahay mid faa'iido weyna u tahay dhallaankaasi iyo waalidiintu inay socdaalaan haddii wadanka la furo waxaa weeye dadkan muddo badan laba sannadood ayay xanimnaayeen dalkan australia caadiyan dad aada holley aado weeye dalxiis aada dhaqaalo badan maaragtay ku bixiya inay soo dalxiisaan nafsadooda iyo waxay shaqeeyeen dad ku raaxaystay bay ahaan jireen marka noloshaas ayaa muddadaas labada sana ah ka maqnayd maaragtay iskolaadka marka la xiro safaray aadaa mar walbaba tii hadda ma jirto dadkii xoogaa borin bay guryahay ku xanaman yihiin marka culays badan baa nafis bay helayaan taasaana maarata ugu muhiimsan taasna dowladda iyadana ay aada u danaynaysaa dadka inay relief dareemaan oo nafis dareemaan oo dalxiis aadaan oo maaragtay markaasaa dalku wuxuu noqonayaa dal ganacsiga iyo wax walbaba ay maaragtay dib usoo kabta
cabsida ugu weyn ee ay dadku qabeen haddii ay dhoofaan waxay ahayd dib u soo noqoshada oo aada u adkeyd iyo marka lasoo guryo noqdo afar iyo toban cisho oo qasab ah in karantiil hoteel lagu galo arrintaas isbeddel ayaa lagu sameeyey sidii hore karantiilkii faraha badnaa ee shan iyo tobanka beri hoteelka lagu hayay kabacdina afar iyo tobanka beri hoteelka lagu hayay kabacdina qarash ku baxay hoteelka iyo adduunkaas ma jirayso maadaama dadku dadka laga hadlayana waa dad tallaalan waa inuu labada tallaal qabaa qofka baxayo ama qof soo noqonayo marka qof tallaalan oo labada qaba wuxuu markuu soo noqdo hotel iyo geli maayo gurigiisu muddo gaaban intii ka gaaban ku jiraya in ra-iisul wasaaraha uu soo dedejiyo dalka in dib loo furo maxaa shuruudaha daba socdo siciid shiinle ayaa ka waramaya qorshaha ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay waa waxaa la socda shuruudo dadka safarada aadaya ee laga rabo waa midda koowaad qofka waa in uu tallaalan yahay oo labada tallaal qabo taa hadduu qabo tallaalkiisa dhammaystirtay wuxuu xaq u leeyahay inuu dhoofo dalkana ku soo noqdo markuu soo noqdona karantiilkii dheeraa ee afar tobankana ku jiri maayo waxa waaye toos buu gurigiisa u tegayaa toddoba beriu joogaya gurigiisa taasna waxa waaye waa qorshaha cusub national banaanka australia ee hadda wadato hadalkan uu shalay jeediyey ra-iisul wasaare scott marrison ayaa durbaba waxaa ku dhiiraday qoysas badan inay sii qorshaystaan safarada dibadda ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia